markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaana inoo haya wariyaha v o eda ee dalka britain ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hormuud salaam foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho kusoo dhowo marka hore barnaamijka
waa dhowahay ridwan waa mahadsan tahay cabdulaahi bishii barakaysneed ee ramadaan ayaa lagu jiraa xaalado adag ayaa dalka ka jira dabcan waa la socotaa hay-adaha gargaarka ee ka howlgala dalkana hadda qeyb ayaad ka tihiin bal haddii aad ii soo koobto xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyo waxyaabaha idin qabsoomay
waad mahadsan tahay ridwan waana kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijka aad igu marti qaaday haddii aan nahay hormuud salam foundation oo ah garabka u qaabilsan shirkadda hormuud telecom iyo bankiga salaam somali bank howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka bulshada waxaan sameynay barnaamij kaalmo iyo afurin ah oo aan gaarsiinay in badan oo ka mid ah inta u baahan in la caawiyo ee bulshadeena soomaaliyeed ka mid ah waa gartay marka sanad walba bishan oo kale inta badan gurmad iyo kaalmeyn ayaad u fidisaan qoysas fara badan oo soomaaliyeed oo dan yar ah qoysaska aad bishan caawiseen imisay gaarayaan
waad mahadsan tahay ridwan waa runtaa markasta oo ay bisha ramadaan ay soo gelayso waxaa caado u ah hormuud salaam foundation inay kaalmo gaarsiiso qeybo kala duwan oo bulshada ka mid ah hadday ahaan lahaayeen ay ka mid yihiin agoonta oo ay ka mid yihiin naafada qeybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin haweenka danyarta ah oo ay ka mid yihiin dadka ka xanuunsan dhimarka ee ku jira goobaha dhimarka lagu xanaaneeyo ay ka mid yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe oo ay ka mid yihiin naafadii ciidamadii xooga dalka soomaaliya ee seven seven ku naafoobay oo ay ka mid yihiin dadka qaxootiga ah ee dalkeena jooga ee ka yimid wadamada dariska ah sida dalka yementa marka qeybo kala duwan oo sidaas ayaan gaarsiinaa gargaar ilaa iyo afar kun oo qoys ayaa ka faa'iidaystay sanadkan gargaarka aan gaarsiinay bisha barakeysa ramadan aan ugu talagalnay dadkaas qeybaha kala duwan ka kooban marka waxaad ka hadlaysid waa guud ahaan dalka soomaaliya
waxaan ka hadlaya horta dadka intooda badan hadda bisha ramadaanka waxa ay xoogooda ay joogaan magaalada muqdisho waa gartay marka waa dadkii soo barakacay miyaad ula jeedaa
dadka soo barakacay dabcan qeybo kamid ah ayaa ku jira waxaa kamid ah mataqaanaa dadka kasoo qaxay dalka yemen iyo in badan oo kamid dadka soo barakacay ka yimid gobolada dalka soomaaliya waayahay meelaha kale ee ka baxsan magaalada muqdisho marka maxaa idin ka qorshaysan
dabcan gurmadka ama gargaarka aan bixinayno magaalada muqdisho kuma koobna gobolada dalka ee aan ka howlgalnana sidoo kale waxaan gaarsiinaa gargaar iyada oo markasta mataqaanaa mataqaanaa ujeedada la gaara ay tahay dadka inta u baahan in in la caawiyo ee nugul sida gobolada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya laisku yidhaahdo waan ka howlgalno dhammaan ayagana saas oo kale ayaan ka sameynaa insha allah waa garta marka yaad la kaashataan masalana mararka qaarkood in dad intaas la eg oo ku nool guud ahaan soomaaliya oo tabaalaysan oo dan yar ah laga caawiyo afurka bisha barakaysan ee ramadaan
waad mahadsan tahay macnaha way jirtaa qeybana waxaan kala tacaamulnaa ururo iyo hay-ado howlahan ka shaqeeya haddii ay kamid yihiin hay-adaha ka shaqeeya agoomanka hay-adaha ka shaqeeya howlaha ama caawiya dumarka ayaa jira waxaa jiro mataqaana hadda jaaliyadda yementa ee kusoo qaaxay dalkeena waxay leeyihiin jaaliyad iyo dad mataqaana guddi ah oo ayaga aan kala kaashano xagga gobolada waxaan aan arrinta aan kala kaashano ayadana maamulayaasha xarumaheena ee jooga gobolada iyo degmooyinka dalka ayaga oo oo ka mid ah dadka degaanka islamarkaasna macluumaad iyo akhbaar badan ka haya xaaladda ka jirta gobolada iyo degaanada ay joogaan iyo ayagoo ayagana lasii shaqaynayaan dadka mataqaanaa dadka bulshada u ah mataqaana hogaamiyaasha ee halkaas jooga sida aad la socotid annaga waxaan ka howlgalnaa degaanada dhulka ugu ballaaran ee dalka soomaaliya ilaa iyo koob iyo toban gobol degmo kasta iyo tuulo kastana waxaan ku leenahay shaqaale iyo maamul jooga ka mid ah dadka degaanka marka aqoonta iyo kawarqabka aan u leenahay runtii waa mid aad iyo aad u ballaaran oo na siinaysa inaan si macnaha ugu macquulsan oo ugu munaasibsan waxa aan bixinayn ay u gaaraan intii loogu talagalay inay gaarto waayahay aan u soo noqonno dadka aad xustay qaarkood ama xanuunsan ama dadka maxaabiista ah haddii maxaabiistaan si gaara uga hadalno xabsiga dhexe ayaad caawisaan sanad walba boqolaal maxaabiist soomaaliyeed ayaa ku jira dabcan waa xabsi ay dowladdu maamusho marka ma dowladdaadi ka codsata in maxaabiistaas aad bil walba oo ramadaana aada caawisaan mise waxaad leedahay dowladdu awoodu ma laha inay maxaabiista afuriso
maxaabiista xabsiga dhexe ee soomaaliya caawinta ama kaalmada aan kaalmayno waa waxay soo socotay muddo dheer iyo muddo fog maxaabiistana waxay ka mid yihiin dadka u baahan in la caawiyo maadaama uu yahay qof meel ku jiro oo dadka ay kamid tahay ay kamid yihiin sadaqada marka markii la gaaro bisha ramadaan waxaan aan aan geynaa xabsiga gargaar iyo kaalmo raashin noociisa kala duwan haddii aan lenahayd bur bariis sokor saliid caleynshaah timir iyo ilaa iyo shan neef oo geel ah sidoo kale waxaan u geynaa maxbuus kasta oo xabsiga ku jira rag iyo dumarba isku joog dhar ah oo ay ku ciidaan marka ciidda la gaaro ayada oo dharka iyo dharkaas lagu wareejiyo markay ciidda maalin ama laba ay ka dhiman tahay waayahay aan u soo noqonno dhinaca abaaraha oo laftooda aad gacan ka geysanaysaan sida aan filayo marka laga hadlayana meelaha ugu daran waa bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo weli roobabkii la filaya aanay ka di'in maxaa hay-addu ay ka qabatay in dadkaas wax loo taro
waa waa runta abaar aad iyo aad u ba-an ayaa ka dhacday dalka soomaaliya oo runtii ilaa iyo sanadii lasoo dhaafay marbas heer taagneyd sanadkan hadda sanadkii hore xiliyadan oo kale iyo ka horba annaga hormud sana foundation ahaan waxaan gurmud biyo dhaamina aan ka sameynaynay gobolada gado ayadoo markaas ay ka jirtay mataqaa xaalad abaar ah bishii octoobar sanadkii hore waxaan ka sameynaynay gurmad gargaar biyo dhaamin ah gobolada jubbooyinka sidoo kale waxaan gurmad gaarsiinay dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada gurceel sanadkan hadda lagu jiro oo abaarta ay soo kululaatay ilaa iyo gobolada aan ka horgalno oo ah bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaan u dirnay gargaar kaalmo lacageed ilaa iyo saddex iyo labaatan magaalo haddii aan nahay anaga muslam foundation oo mahruud iyo telecom iyo banki salaama ganacsatada soomaaliyeed ee dega magaalada muqdisho waxa ay ay qaybsadeen lacag loogu talagalay abaaraha in lagu gargaaro lacagtaas ganacsatada qaybsatay annaga ka guruub ahaan hormuud guruub lacagta kusoo nagu soo aaday waan bixinay islamarkaasna waxaa loo diray dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka soomaaliya sidaasna waxaan ku nahay shirkadda keliya lacagtaas labada milyan ee loogu talagalay abaaraha si dhamaystiran u bixisay ilaa iyo hadda waayahay marka la fiiriyo ama lasoo xigto hay-adaha caalamka sida ay uga hadlayaan arrinta abaaraha iyo khatarta ku wajahan soomaaliya waxaad moodaa inay tahay waxaan la sahlan karayn marka maxaa laga baran karaa ayay kula tahay si dhibaatooyinkan aanay usoo noqnoqonin maadaama marar fara badan aad wax badan ka ogtihiin xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira xilligan
waa maasant waa runta runtii soomaaliya xaalad adag ayaa ka jirta marna waa abaar marna waa mataqaanaa fatahaad oo isku xigtay weli isdaba taalla runtii waxaa kaloo ayadana jirta ama haddii ay xaalad mataqaanaa emergency ay jirto developmental kama shaqayn kartid haddii ay developmental aan laga shaqayninna ama horumari aan laga shaqayninna xaaladan abaaraha lama joojin karo marka arrinta abaarta oo soo noqnoqoto oo horta roobabka oo yaraaday qaybay ka tahay waxaa kaloo qayb ka ah biyaha soomaaliya ee soo gaara ee webiyada soo marane macnaha maadaama ay biyoqabatin lahayn webiyadii oo webiyadii aanay diyaarsanayn biyaha markuu roobka yimaado horey ka baxaan ayagoo ayagana geysta dhibaato iyo daadad daadadkaas markay baxaan dadkii beeraha u baxayay ayay beerihii ka baabi'iyaan markii biyaha qalalaanne biyo kaloo hadduu loo baasmal weliguu qalalaya abaarta ayaa imaanaysa marka waxaa maqan roolkii ama hay-adihii dawliga ahay dowladda soomaaliyeed ee ka shaqayn jiray arrimahan aba mataqaanaa biyaha iyo webiyada iyo iyo maq iyo haraha iyo biyo xireenada la samayn lahaa marka midda waxay la tahay runtii annaga haddii aan nahay rumuslam foundation ilaa iyo wakti fogba waxaan ka howlgalaynay aan la tacaalaynay hawlahaas mataqaanaa xaaladda degdega ah ee dhalanaya sidii wax looga qaban lahaa marka midda kale dadaalada oo mataqaanaa dag soomali marka waxay u baahan yihiin oo loo baahan yahay in dadaalka intaan inta laga xoojiyo bal mataqaanaa laisku dayo in biyaha marka xilliyada uu roobka da-o oo webiga uu soo buuxsamo aanay biyahaasi daadanin oo si ay taa u dhacdana webiyadii in laga shaqeeyo oo in la dayaactiro marka duruufo oo kala duduwan oo adagaa jira marka waxaad leedahay kaadayaashii loogu talagalay kaydinta biyaha iyo waxyaabahaas oo dhanaa dalka hadda ka maqan
kaadinta biyihii iyo biyo xireenadii iyo mataqaanaa webigii dhumuciisi oo heerka in la qodo ahayd ayaan jirin sidaa daraaddeed marka adaan waxa kayd jirin mataqaanaa sideedaba wax kastoon kayd lahayn ama aan kayd loo dhigin cimrigoodu ma raago marka meesha ugu daran oo hadda culeysku ka taagan yahayna halkaas halkaas waaye iyo anagoo waxa marka aan haysano aysan qorshaysnayn haddii hadda ay dunyada kale mataqaana daaqa xoolaha iyo calafka xoolaha waa la beeraa waa la kaydiyaa kayd ma lihin annaga da marka noloshan waxay iska tahay nolol ku dhisan qutul daruuri macnaha mataqaana nolol maalmeed maanta wax cune laakiin berito mataqaana qorshehi kuma jirto meeshaas ayuuna aan isleeyahay culeysku ugu badan inuu ka jiro waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga adaan badan adaan badan radwan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadala idmo oo ridwaan xaaji cabduule odileh nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka inala socodsiinayey